aniga oo magaalada meelo kamida kormeer ku maraya isla markaasna xilliba xilli rabaadii kaam watay telefoon kaamara leh oo magaalada buladeeda ku sawiray ayaa halkaas igu yimid ciidamada etoobiya waxayna igu sameeyeen maaragtay handalaad waxay la igu sameeyeen gacanka hadal ay iga qaabayaan maaragtay xorriyaddeeda ay iga qaabayaan waxay iga qaadeen telefoonadii waxaan watay waxayna halkaas iga kaxeeyeen si awooda iga kaxeeyeen iyaga oo ii kaxeeyey meesha iyaga ay deganaayeen markii aanu meesha tagnay dhammaan telefoonka iigu jiray way iga dhiloodgarayeen way iga tirtireen baabuurkayga asaga oo yaallo iyo staafka ila socday isaga oo yaallo meeshii ay iga kaxeeyeen oo magaalada bartamaheeda ah ayay halkaas iga kaxeyen oga tagnay kadib horadeeda gelin markaa telefoon ku heli jiray iga soo tirtireenna mardaa magaalada ma sawiri kartid bay igu yirahdeen gacanka hadalkaasay igu sameeyeen hadda gurigeygii baan joogaa